bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh raafeele dhegeystayaal qodobada wararka warsansin haytonabay baan ku weynaa dowladda soomaaliya xaqiijiyada intii amuudeen sidii qof oo kumada dadkii guda dalka uu seef ka dhigay cudurka covid tobansagaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed markii hakrubtii baaburleyta ee ka shaqaysanteen dhexaytay muqdisho iyo baydhabana geedkiiyo dhaqangalshay bilaawdahaya dilkudhii magaalada muqdisho iyo faahfaahin dheeraada oo laku helayan warka ka dheegi doontan bandow amiinkii xalay walilaa ku waramahay intiisu ku dhaqangelay magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada beleyskana dhaqangeliyaayeen ahlusunna miba dowladda federaalka ka eedayta intii galmudug ku aas-aasahayta al-shabaab iyo daacish wasaaradda difaacaga ee xukuumadda soomaaliya sheegta intii hadeertii dacwad ku dhan ee ciidamo kufsijaysadii jabuutiya sheegtay intii dadka ka dhici cudurka coronavirus uuse kor andhaafti afar boqol oo qof griega yimiba usa nroray owlaad muhaajiriin eh anti iyo dalka aan ku tallaabna
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyagoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
taariikhda tum ilya ka beeganta kamiisuha ka dhowaada warkii oo faahfaahsan odhan muxudiin xusne warka siinjeedi doona cabdiqaadir cabdinaasir meowna warka farsameeyahaaye dowladda soomaaliya imaba xaqiijiday intii amuuda in sadukumada dadkii guda dalka usika ka dhigay cudurka covid toban sagaal tirada guud ee dadka soomaaliya aan ka dhimatay viruska corona yanagdaasa shan qofa wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya fawzi abikar nuur iyo warbixinta maalinlaga ee arrimo covid toban sagaal ka sheegtay inti saas oo kala diiwaangeliya labaatankiisoo cusub tirada guud ee xaalado covid toban sagaal ee soomaaliya laku diiwaangeliy mabadeeraani siyeeton qof fawzi abikar nuur iyo mabanka baaqday dadka soomaaliyeed antiyo aan si saxan qaadan talooyinka caafimaadka qaybta ee qorshaga xakameeyaka cudurka mabantaas ka dartay inti si xawli dalka uusan ka faafahay muhiimna atanti laku wada shaqeey nadaafada iyo weliba sidii linku badbaadin lahay cudurka dowladda soomaaliya xaqiijiday inti lama laabantay tirada dadka cudurka covid toban sagaal uuse kadhihay guda dalka oo hatadeer oo hore in roogtay lixdan qof haddana siyeeton qof marahayta tiradaas iyo koran kadib muddi awlaatay farti saaci laha dhaafi la xaqiiji inti soddon iyo shan qof oor leh oo ku nool guda dalka laku helay xanuunka anuse ay dowladda sheegtay intii oo ka jaran sadekiis oo laku helay maamul goboleedka ee somalilan mayb waa tirada in ka badan ay ti oo maalin shaleediya ee sheegta wasaaradda ama dowladda soomaaliya tan iyo markii la hatabi kiisaskiinka hore ee cudurka covid toban sagaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo shirka shir guddoomiyey kulamiya waalidan guddiga gaarka ee la dagaalamowka coronavirus yaa sheegay inti fare wasaaradda qorshaynta gargaarkii arrimo guda anti hay-ado dalka ka howlgalow iyo ku horgelin anti on gargaaraan dadka danyarta ee dhibaatada ku deerahayta saameynta covid toban sagaal ganacsatada soomaalida ayaa ra-iisul wasaare ku codsaday intiioo qaybtiioo ku qaadan kaalmeoka dadka nugul mabana usisaas ka sheegay war-saxaafadeed xafiisyaha kubadii ra-iisul wasaaraha wasaaradda gaadid wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed yimiba taariikhda madikabeegna titmi afarta bilon abriil saartay warqad iyo ka sheegaasa mar ee intii baabuurta rikaabka aan iska shal gooyi jirtay muqdisho iyo baydhabo la surindhi geeka oo taariikhda ka beegan tumidlita iyo wasaaradda ka sheegtay warqadiya madiha bahasa anti wali ku bilowda tumidlita bila abriil bol baabur ee aan iska shal dareero korna muqdisho iyo weliba magaalada baydhabo ee gobolka baay wararka qaar waliba sheegaan intii raabtun dhaqdhaqaaqa saas aan ku jarna jidkan dhexey muqdisho iyo baydhabo walaay warar ah iyo dhaqangalka arrintaas ka saabsan wararkaana dambe iyo barnaamijyadaana duhurnimo ilaa ookiya ka dhigi doontaan oo ilaa raalkanagada ragla sheegay intii oo ku hubaysanaan bastooladiyo mayba xalay xaafadda dabakaayo madow ee degmada dharkiilay ka dileen onug dhalinyarahay waana ku mid tahay dadka ka nool xaafaddaas gobrogaalmeba sheegaan intii onaga dhallinyarada ahay oo laka magacaabo jaray cabdulaahi suudaani xilligeli dilaa yuusuf ka suganaayo ama roogi farmishi oo kalahayaha kahorjeedka masaajidka al nuur islamarkaasina usu kownlahay sidii an hiri lahay farmishiga nimbaha salaada ishe oo la kajari laakiin raggii dilka jeesidii iyo meelo ku basta muddo dilan kudib ciidamo ku tirsan hambaleyska soomaaliya oo diyaar garoobay dhaqangeliyowka bandowga la saaray muqdisho yasaadii meelo dilka kudhihi mibana goofyoolayaal sheegaan antay ciidamadii hirhireen dhalinyaro roogti meel ugu dheerayna goobta dilka kudhihi isla wararka muqdisho guda jirnaha mayba xalay magaalada caasimadda muqdisho ku dhaqan galay bandow dhawaan harugtii dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo ku bilowday lamada sahmiinimo waana ka ekaayay shanta hiraabnimo jidadka wiig ee magaalada muqdisho iyo xaafado qaar maba laka aragaya ciidamo eedan badan oo booliiska soomaaliya aanase ishal buryay dadka qaarsho oo jidadka surinay si markaas dhaqan geliyaan bandowga maamulka gobolka banaadir iyo taliska ciidanka baleeska soomaaliyeed ee kormeerka saade tumiyo todobada degmo ee gobolka banaadir kormeerka oo yanku kuhurgalaayeen sida usunku dhaqan galay bandowga laha saari caasimada muqdisho taliyaha ciidanka baleeska iyo markale kanaga inti bandowgan uu sasinsaamayi doono wariyaalka dukaamada lakagadaw raashinka injegan isbitaalada dadka jiran meebana ciidamada faray antio safaylan la dhaqmaan shacabka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo weliba siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax oo saxaafadda la hadaliyay mayba ku codsiday shacabka ku nool magaalada muqdisho intay ilaaliyeen nidaamka dowladnimo islamarkaasina u hogaansaman awaamiirta ciidamada iyo tulooyinka caafimaad silanku horseeda faafowka coronavirus dowladda soomaaliya si rasmi ah mayba ayaa insheegtay muddada anin sheegnay muddada kii bandowga xilliga hamiinka ee la saaray magaalada caasimadda ee muqdisho oo kiisaska cusub ee covid toban sagaal ku hari muqdishona ee dambadada hayta ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalk soomaaliya maba ka eedaytay intii galmudug ka asaasa haytay al-shabaab iyo daacish ahlusunna iyo mar kale maba sheegana qoraal iyo ha saaran intii injarna heliis dhamaray dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug iyo hogaanka ahlusunna waljamaaca qoraal dheer oo hamiinkii xalay ku bahayay sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ku mid ah hogaanka ahlusunna ee dagaalka lagu saaray magaalada dhuusmareen kaasi oo si rasmixaan usa ani ogayn meelo usa ka sugin iyo midbaa usa sheegay inteen jeerna wala heliis la ku wada deeray dhiniyada kor laa ku xusi qoraalka ahlusunna midbaa aan ku muhiimsanaayay waana laka sheegay inteen jeerna heshiis dhamari galmudugtii hor maamulka gobolada dhexe ee ahlusunna labaati todobadii bili novembar ee ilaa december sannaddii labada kun iyo toban-iyo todobada laakiin heliiskaasi burburi yaa la gaari warka qoraalka saas oo kale warqadaha kubaddi sheekh shaakir miba dowladda soomaaliya laga eeday inta deegaanada galmudug yo ku aas-aasa hayta al-shabaab iyo daacish laakiin miba usanka damboyntii qoraalka ahlusunna laga sheegay intii oo qeyban ku hayna wala ku darara deegaanada galmudug mibana beelo caalamkii ummado soomaaliyeed ba la ogeysiiyey anti howlaya dowladda kuwada deegaanada galmudug dhibaatada ku dhalatay iyo gaadaasa dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya ee sheegtay intii hasaartii dacwad ka saabsan kiisa koobsi oo lama bilaabo ilankii jaysidii deegaanka yaala gobolka shabeellaha hoose ciidanka milatariga soomaaliya laka eedayn difal kubsi ku jeysteen deegaanka janaale oo dhoon iyo kula wareegeen al-shabaab ciidanka yamaba laka eeday intii iyo dhibaataan jeysden war-saxaafadeedka kubahay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya iyo saas oo kale maxkamadda ciidamada qalabka wada iyo lakugu dalbada intii baaritaanku suubiyaan kiisaska kufsiga ee kudhihi gobolka shabeellaha hoose dowladda jabuuti iyo miba ka dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus kaasi oo tiradio dhanta toddobaatan lama iyo oona sii korra ayta tirada dadka ka dhiyahaya kiisaskiiyo ka dhawaaqdii eh kiilamaad oon ka badan ah oo dalkaasi laku diiwaangeli muddo la-aatiya farsaxo gudaasho kiisaska cusub ee jabuuti iyo mib sheegtay intii aan dhakanta wadarta kiisaska guud ee dalkaasi laku heli afar boqol soddon iyo shan qof oo lama kuma dayo amuudeen madainaga jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo walol xoogan ku muujiye faafowka cudurka coronavirus maybaan uuse shacabkan ka baaqay intii uun hogaansamaan talooyinka caafimaad ee la siiyow warkii akhyaara idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hiraabtan kula dareerteen surunkuwaninka dhig